haddaba eedeymahaasi maxay ka dhigan yihiin maxaase la gudboon dowladda soomaaliya su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey xasan shiro sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga africa
amnesty international iyo hay-adaha kartida u leh inay baaraan arrimahaasi dhacaya oo ka dhacaya qaybaha dhibka badan uu ka taagan yahay adduunka oo aan saxaafadda xorta ah iyo baarayaasha kaleeto aysan si fudud u tegi karaynin amnesty waxay ku bixisay wakti badan inay bal xog ka ogaato haba yaraatee xogtu bal waxaas dhacaya marka loo fiiriyo ujeedkii laga lahaa iyo cawaaqibka ay ku yeelatay xuquuqda aadanaha dadka rayidka ah marka waa warbixin warbixin kooban weeye oo imkaaniyaadka iyo oo shaksiyaad oo maaragtay dad iyo mid maaragtay hantiba uu saamixi maayo amnesty inay mid walba wax walba oo dhacay in ay maaragtay ka daba tagto ay ogaato meeshii ugu dambaysay laakiin hadda tan waxay iftiin u tahay waxaa la yidhaahdo waa waa in yar oo ka mida waxyaabaha dhacaya oon la ogeyn oo ka dhacaya soomaaliya iyo meelo kaleetaba laakiin hadda soomaaliya bay arrinta qofkas ay taagan tahay xasan mar walba hay-adaha xuquuqda aadanaha shaqadoodii qabsanayaan waxbay soo saarayaan laakiin meelaha ay wax ka soo saaraan maamullo iyo dowladaha ka jira hadda soomaaliya oo kale dowlad baa ka jirta warbixintan baa laga soo saarayaa maraykanka lagu eedeynayo duqeymaha ka dhacay dowladdu awood ma u leedahay in waxa amnesty international sheegta ay soo xaqiijiso oo ciddii markaa geysata ama maraykan ha noqoto ama dowlad kaloo waddanka soomaaliya joogta ha noqoto ay kula xisaabtanto wallaahi dowlad waa waa dowlad xuduudeedaba ha yaraato laakiin hadda meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha mid gobol ha naqato oo hadda maamulkan ka jira jubbada jubbooyinka ka jira iyo midda dhexe ee xamar joogtaba intaba gacantoodu ma gaarta meesha oo xoogag maaragtay sharciga ka baxsan baa gacanta ku haya marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya dee soomaalida lafaantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala soomaaliyana iskala soco un weeye mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga hormartaan inaad ogaataan wixii maxaa yeelay idaacadaha unba wixii laga sheegay ay dhinacooda ka dhegaystaan marka meesha tabaru ma jirto isku day ku aadan arrimahaasna u malayn maayo inuu hadda jiro marka uun xooggaas qolyahan la yidhaahdo shabaabka xag jira ayaa uun la baacsanayaa ayaa ujeedku yahay haba qumanaadee dowladduna lagu caawinaya laakiin ma maryo ambaan dhehe inuu fiiriyo xeerarka dagaalka ee caalamiga ah iyo midka xuquuqda aadanaha caalamiga ah war see loo kala soocaa dadkii aad isbaacsanayseen iyo see loo kala soocaa dadka rayidka ah ee meesha jooga ile dad badanoo meeshu meel maran maaha dad shacabaha degan marka si lagu kala saari lahaa ayaa weli meeshii ka jirin marka anugu hadda eed gooniyaho hadda dowladda la saaro meeshaan uguma jeeditan soomaalida laakiin arrinku waa arrin aad iyo aad walaaciisa u leh oo dadka shacabka ah inay dhagax iyo iyo iyo dhimbil ay u dhexeeyaan bay ku tusinaysaa oo meelna qoladaas caburinaysay ku dhex jiraan oo xorriyaadkoodii asaasiga ma laha meelna duqayn ah uga imaanayso oo oo ayagii baacs oo ku dhacaysa iyadoon loo aabayeelin xasan shire qolyihiina xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ama hay-addiinan difaacayaasha xuquuqdooda u dooda ha noqoto ama kuwa soomaaliya jooga ee gudaha xuquuqda aadanaha diiwaangeliya ha noqdaan warbixinadan amnesty international iyo hay-adaha caalamiga ay soo saarayaan iyagu door intee leeg ayay ku leeyihiin oo maxay kala socdaan waxa soomaaliya ka dhacaya annaga qaybteenna waxaad la socotaa waxaan ku koobannahay dadka difaaca xuquuqda aadanaha haddii dhibaato arrimahaas ay ka soo gaaraan amba ayagoo wax ururinaya amba ayagoo dadkii u doodaya haddii dhibaato la gaarsiiyo marka taas baa annaga mechanismkayna amba maaragtay jaangooyinkan ku shaqayno markiiba inuu ka jawaabo ay noqonaysaa inta fara badan inta inta badan dadka aan hadda ka sheekaynayo ee aad noo quseeyo dhibka wuxuu uga yimaadaa labada dhinacba dowladda soomaalidana waa uga yimaadaa nimankan dhallinyarada ah ee xagjirkaana wuu uga yimaadaa marka taas baa annaga qusaynta ugu weyn aana hayso imkaaniyaadna uma lihin mandaatana uma haysano inaan inaan raadinno duqaymo ay ciidamo geysteen ay dad shacab ay u geysteen waxaa ka shaqeeya amnesty iyo hay-addan xuquuqda aadanaha ee layidhahdo human rights watch iyo ururo kaleeto isu xilqaamo ee arrintaas dabagala laakiin qusayn maarata saamaynta dadka shacabka dhammaanteen waana dhibtaa anigu qof soomaaliyeed baan nahay aad bay ii walaacisaa marka dad shacaba oo aan ogahay labada dhib ay ku jiraanba ayagoo guryahooda iska joogo iska cashaynayaanba iska qadaynaya in maaragtay gantaal habartii dila ah lala beegsado waa garan kartaa dhibaatada ay keeni karaysa marka taas baan la sheergaraynaya amnestyna waa hay-ad cilaaqaad iyo wada shaqayn hoose naga dhexeeyo marka warbixinadooda annaga inta badan maarata waxaan u qaadanaa inay tahay sida loo yiri
kaasi wuxuu ahaa xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo u warramayey maxamed colaad xasan